gudoomiyaha degmada kaxda ee dowlada federaalk ayaa u hanjabay dad cabasho ka ah dhacay u geysteen ciidamada dowlada federaalk cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyaha dowlada federaalk ugu magacaaban degmada kaxda ayaa isagoo caraysan la hadlay saxaafadda isagoona hanjabaad u jeediyey bulshada ku dhaqan degmadaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay dhac iyo xadgudubyo ay u geystaan ciidamada dowlada federaalk wuxuu tilmaamay in dadka la dhacay ee dhibaatada lo geystay ay yihiin kuwa khalqal ku hayay amniga dadkan ayuu ugu hanjabay inaan mar kale laga yeeli doonin inay ka soo cawdaan dhaca ay askarta geystaan haddii ay ka soo cawdaana laga rabo inay keenaan askartii dhaca geysatay maalimahan waxaa socotaa inta badan amniga mobeelaa la iga qaatay iyo xaggay wax ka dhaceen iyo waxaa codsanayaa dadka shacabkee kaxda degan baraangiga amniga ha laga daayo amnigu baraangi ma galo inaad tidhaaho mobeelaa la iga qaatay kabacdi markii lagu yimaadana hal qof aad keeni weydaan waa wax laynaga aqbalaya ma leh qof kastoo isku daya amniga inuu khalkhalgeliyana lagama aqbalaayo qof walba oo amniga khalkhalgelintiisa ka shaqeeya waa lala xisaabtamaa laamaha amnigaa la xisaabtamaya maamulkaa la xisaabtamaya sharcigaa la horkeenaa rabbulciza mar labaad inima cafiyeyn tallaabo sharcigaa laynaga qaadaa waxaan kuwa aqoonsanaynaa nin shabaab la shaqaynaayo oo amniga khalkhalgelinaayo goobaha ay ka taliso dowladda federaalk ayaa waxaa caadi ka ahaa dhaca iyo boobka ay u geystaan bulshada iyadoona aan la dhegaysanin cabashadooda balse taa beddelkeeda loogu bedelo hanjabaad lagu bannaysanayo hantidooda